raxmaan raxiim waayo walaal haddii aad iyo aan kaaga warramo dee dadkii ku sugnaa deegaanka werwel meeshii ay ku dambeeyeen waxaa weeye walaal waxay samaysteen dadkaasi kaama fara badan kaamalkaa faraha badanna waxaa u kala gogo-ay dadweynihii shacabka ku noolaa deegaanka shacabka markaa waxay kala aadeen meesha la yidhaahdo xidhxidh geeddheer ballecad meesha la yidhaahdo dhaga dhagaxa dheer geed xamarka dhilaalo ilaa iyo horfadhi oo ah degmadii kale ee gobolka gobolka cayn marka dadkaasi dadkaasi waxay u kala meelahaasay kala aadeen sidaa markaa waxay sameeyeen hadeer waxaa gabaabsii noqday yani xaggii biyaha iyo ma garanaysaay noloshii oo adkaatay dadkana de ma yaqoon markaa kaamanka intaa leeg ma yaqoon dad yaqaanay may ahayn marka dadkaasi waxay u baahan yihiin yani kulle gargaar gargaar fara badan oo ah yani mid dawliya iyo mid hay-ada labadaba aadano waxaad ii sheegtay inaad shabakada wararka caloodka waxaad u sheegtay inaad igala soo hadlayso deegaanka gaadheer oo ah dhul waaba oo ay ka dhisay dad badan ay ku sugan yihiin xilligana lagu jiro jilaalkii bilaamay in dadka ku dhaqan bulshadaasi ka ka barakacay degmada woodwood carruurtii iyo dumarkii bal xaaladooda caafimaad iyada waa sidee walaalo horta marka ugu horeysa waxaa yani waxaa ugu daran ba oo haddeer yani xaggii nolosha kasii daray waa xagga caafimaadka marka dadkaasi waliba si dumarkii iyo ciyaalkii iyo dadkii magaranaysa ay ahaa itaalka daraa waay waxaa keena faqala-aan fara badan baa ku timi waxaa ku timi kaneeco waxaa ku timi gaarka xidheer waxaa kaloo ku yimi dumarkii yani kuwii umlahaa iyo kuwii dhalayay iyo wixiiba magaranaysaa xaalada ama xagga caafimaad tira dada intee ayaa lagu qiyaasay inay ka barakaceen maadaama adigu maayarkii weliba aad tahay degmada weliba adigaa maayarka ahayd walaal horta degmada waxaa eg waxaa meesha yimi waa balharac iyo waxaa weeye dadka ka barakacay degdeg gobolka degmadii gobolka marka labadaa meelood dadka ka barakacay waxay gaarayaan ilaa iyo sideed kun todoba kun iyo shan boqol meelaha intaa inta intaa bay gaarayaan maxaad ka og tahay oo hadda udhur ku jira qoysas dad dad intee la ku hadlay iminka adigu udhur sixiriid ma la samaysay ma ku noqotay sidii ciidamada somaliland gacanta ugu dhigan degmadaas
wala ha yani xili baan la sameeyey xili baa markaa meesha habeenkii waa la galaa habeenkii meesha waa la galaa maalti lama geli karo marka dadkaasi ku noqday dad ma aha yani dadkii ka baxay kuma noqon meesha weli laakin waxaa jooga dad yani markii hore egeegayay xasbi xabsi xarsi oo kale adugu dad aan markii hore fogaan oo xoolo yar haystay ama meesha ku noqday lakin dadkii deegaanka ah ee meesha joogay marnaba kuma noqon meesha sida ugu maqan yihin dhalaamo cune iyo banyaal iyo dhidhaalawo xelay dad baa iyana kusoo qaxay dadkii ku barakacay deganaawa degmada wudhud dadka ayaga maxaad xog kaga haysaa iyo xagga xaliib ma la samaysay ha wa waa la sameeya de waan maraa shala waan soo maray meesha la dhilaalo ilaa horfadhi ilaa iyo meesha la yihahdo banyaal dhalaamo cune ilaa dhilaalaan markaa aan intaa kusugnaayo hodeer shalay waxaan soo maray mesha balacad ilaa hadeerna gader waan kusugnahay walaalo markaa dadkaasi dee kulley waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cunto iyo cunto iyo xagga caafimaadka xagga caafimaadka labadaba aad bay uga jirecsan yihin ma garata dhinacan maamulka puntland ayaa sidaa nagu maqalaa adigu aad u tahay maayar uu ku magacaabo degmada wudhod hay-adaha ka howlgala wax xiriira mala yeelatay baahidan dadka haysatay dhibaatooyinkan haysta mawalaalo hade walaalo hadeer ba yani waxaan jeclahay in in laga gudbiyo dadkaasi hay-adaha sida keer iyo iyo iyo yaayada hadna oo xilsaaran kulle xagga dawliga ah labadaba waxaan leeyahay maalin horena meesha waxbay keenaan wixi si caadi ana yani wax uga dhaqan galay ma ahayn oo ma ma gaarin wixii meesha marayay wa yani ma ahayn waxa magaranaysaay la sheegi karo oo wax magaranaysaay wixii keen hataa waxa si wax lagu gaaray ma noqon waxaan leeyahay markaan waxaan leeyahay hay-adaha puntland fadhigoodu yahay iyo kuwa dawliga labaduba waa inay dadka yani baahan ee barakacay ee jooga deegaanka samaysana kaamka intaa xadigoodu leegyahay in ay gargaar hole la soo gaaraan waxaan jeclahay inay idaacaddu iyaga sii gaarsiiso intaa waa sida walaal goormay keeneen hay-ada keer iyo iyo hadma goorma xilligee timekee bay ahayd xilligaa keeneen mucaawamada
walaalo wa waxbay keen mesha way yimaadeen lakin w sidii caadiga ahaa ee wax loo gaarsiin lahaa uma gaarin uma gaarin uma gaarin ma garata dadkan ku dhaqan dibadda ee u dhashay degmada wudhod ama dadka kasoo jeeda gobolada soorsaanga cani quba joogta waxa idin kasoo gaadhay maayarkii wudhod baa tahay ma jiraan ilaa iyo intii dagaal ku dhacay wudhod walaal marka hore qolada qolada hay-adaha qolada qolada jaaliyadaha hayaantii hore ee qaxa ugu horeeyay ee cusbaa qolada deegaanka u dhashay sida wurur oo kale marka dadka deegaanka u dhashay waxay soo gaarsiiyeen wax yar oo aan oo ah xilli roobaad bay ahayd bicihii iyo sandarawooyi isla markaa waxaa markii dambe yani soo galay magaranaysaa hay-adahaas ka imanayay puntland iyo somaliland labadaba marka walaale wax hadeer aan kuu sheego oo wixii hore ka dambeeyey ma soo gaarin
duqa degmada werwer aadan xeerdabalow goora wadowramayay shabakada wararka ceerdhoodka masagoo ku sugan tuulada la yidhaahdo geedeer gudoomiyaa baa maas tahay waa maadsan